maamulka jubbaland ayaa ku gacan seeray cashuur cusub oo dowladda federaalka ay doonaysay inay maanta dhaqan gasho warqad shalay kasoo baxday xafiiska wasaaradda maaliyadda ee maamulka la baxay jubbaland ayaa lagu qaadacay cashuurtan iyagoo sheegay inaysan qusaynin maamulkooda waxayna ku adkaysteen inaysan ka dhaqangeli doonin deegaanada ay joogaan ma aha turid ay u turayaan dadka la nool sida hadalkooda laga dheehan karayo laakiin waxay ku ciladeeyeen oo keliya warka dowladda federaalka inaan laga tashanin cashuurtan waxay dowladda federaalka u cuskutay qodobada boqollaba iyo labaatanaad iyo qodobka boqol iyo lixaad oo ku yaala dastuurka dowladda federaalka ay ku dhaqanto oo ay qoreen shisheeyaha dalka kusoo duulay dowladda federaalka ayay u caddeeyeen inaynay aqbalin cashuurtan ay soo qortay dowladda federaalka oo doonaysa inay maanta si qasab ah u dhaqangeliso cashuurtan iyadoo maalintii shalay ganacsatada muqdisho goobahooda ugu geysay warqado ay soo xaraariiqday oo ay ugu hadlayso cashuurtan maanta ayaa la filayaa in shacabka reer muqdisho ay si weyn ugu horyimaadaan arrinkan